إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد وأن قسو جنة تفسير في قرآن كريم كاها ودرسي جنين بغل لباطن يسديد ونغا باللابان يا آيات كباد من سورة القصص قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم باصيم الله أعلم بمراده tilka taas oo suuraddan aayadaheeda ah aayaatun kitaabi kitaabkii aayadihiisi weeye kitaabkii almubiini xaqa caddaynayey natlu waan aqraynaahu ilaah yidhi calayka dushaadaan nabiga subanow ku aqrinaynaa min naba'i muusa wa fircawna fircown iyo nabi muuse warkooda wax ka mid ah bilxaqi xaqnimaanna ku aqrinaynaa liqowmin qoom ayaanu aqrinaynaa qoomkoo yu'minuuna rumaysan inna fircawna fircoon calaa waa kibray fil ardi dhulka korkiisuu ku kibray wa jacala wuxuu ka dhigay ahlahaa dhulka dadkiisii shiyacan kooxa ayuu ka dhigay yastadcifu xaala uu gumaysanayo daa'ifatan koox kooxdaasoo minhum dadkii ka mid ah yudabixu xaaluu gowracayo abnaa'ahum wiilashooda wayastaxyi uu ka tegayo nisaahum dumarkooda innahu fircoon kaana wuxuu ka mid ahaaday min almufsidiina kuwa wax fasahaadiya wa nuriidu waxaan doonaynay uu ilaah yidhi an namunna inaan gallabaysanno cala aladiina kuwii dushooda istudcifuu lagu gumaystay fil ardi dhulka korkiisa oo wa najcalahum aan ka dhigno a'immatan imaamyaal oo wa najcalahum aan ka dhigno alwaarifiina kuwa dhulka dhaxla wa numakina oo wa numakina aan makaninno lahum dadkii la gumaysan jiray fil ardi dhulka korkiisa wa nuriya oo aan tusno fircawna fircoon iyo wa haamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidamadooda minhum dadkii la gumaysan jiray xaggooda maa shay inaan ka tusno kaanuu fircoon iyo haamaan iyo junuuddiisu ay ahaayeen yaxdaruuna kuwa ka digtoon suuratu lqasas waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla alhijra marka waxay ka hadlaysaa macaanidii ay ka hadli jireen suwarka makiga ah oo ay u badan tahay caqiidada waxa weeyaan in laga hadlo towxiidka in laga hadlo risaalada nabiyaalka ilaahay uu soo diray risaaladooda in la isbaatiyo in laga hadlo waxa weeye qur-aanka masaa'il fara badan oo caqiidada u badan ayay ka hadashaa oo ugu badan caqaa'id ugu badan ayuu ka hadlaa qiyaamaha waxa weeyaan jannada naarta dadkii qur-aanka iyo risaalada diiday ciqaabka ku dhaca iyo dadkii raacay badbaadada ilaahay badbaadiyo masaa'ilkaas ayay ka hadlaan suwarkaasu badanaaba bismi illaahi araxmaan araxiim dasimim allahu aclamu bimuraadihi xuruuftaas waxaa la dhahaa xuruufulmuqaaca sagaal iyo labaatan suwarood oo qur-aanka ka mid ah lagu bilowday marka waxna waan ka soo sheegnay culummada sida jumhuurtoodu ay mareen waa inay xuruuftaas macaanidooda ay tahay waxa weeyaan qeyb mutlaqa oo aan cid garanaysa aysan jirin amase waxa weeyaan mutashaabih mutlaq ah tacbiirka wanaagsan waa kaasi mutashaabih mutlaqa inay yihiin oo waxa weeyaan cid garanaysa aysan jirin allah maahane qowlkaas waana qowlka jumhuurta mufasiriintu ay mareen waana qowlka ugu sawaabsan aqwaasha laga yidhi ayma fasirayna waa jiraan wax ka sheegeen tilka waxaa lagu ishaaraa aayaadka suuraddan haddaan bilaabayno tilkada taasaa lagu ishaaraa tilka ay aayaatu haadihi suura suuraddan aayadaheeda aayaatlkitaab kitaabka aayadihiisii ka mid yihin idaafadaa bimacnaa min atabciidiya ah aayaatulkitaab min aayaati lkitaab kitaabkii aayadihiisii ayay ka mid yihiin kitaabka ilaahay kuu ballan qaaday nabi maxamedow inuu kugu soo dejiyo aayadihiisii ay ka mid yihiin aayadaha suuraddaanu kitaabkii almubiini ee xaqa caddaynayay mubiin abaana laga keenay abaanana laazimna waa noqotaa mucaddana waa noqotaa marka laazim waa ka macnay kartaa kitaabkii almubiini xaqa caddaynayey mucad oo mucaddaan ka dhignay markaas ogow hadde haddaan nidhi xaqa caddaynaayey marka mucaddo waa ka laqbay kartaa kitaabkii almubiina xaqa caddaynaayey laasimna waa laga laqbay karaa kitaabkii almubiin asagu caddaa oo xaqnimadiisu ay caddeed marka kitaabkii caddaa waa laazim haddaad tidhahdo haddii aad tidhi kitaabkii xaqa caddaynayeyna waxa weyn mucaddaad ka dhigta labada waa ku bannaanta natlu waan akraynahu ilaah yidhi calayka korkaaga nabiga suubano min naba'i muusa wa fircawn fircoon iyo muuse warkoodii wax ka mid ah qayb un ka mid ah ayaan kugu dul akrinaynaa marka suuraddu waxa ugu horreeyay ka warramaysa waxay tahay nabiyullaahi muusa iyo gaalkii weynaaye fircoon ee malcuunka ahaa qisadoodii wax ka mid ah ayay ka warramaysaa axsanu alqisas ayayna uga warramaysaa bilxaqi xaqnimaana kugula akrinaynaa oo natlu ku tacalluji run dhaba weeye waxa aan kaaga sheegaynaa maahan qisas israa'iiliyaad ah waa war dhab ah oo biyo kama dhibcaana ku tacalluji ama xaale waxaad tidhahdaa bilxaqi xaqnimo xaalaan ku dheehanaan kugu akrinaynaa natluda marka laga xalina faacilkeeda liqowmin qoom ayaanu akrinaynaa qoomkaasoo yu'minuuna rumaysan qoom rumaysan inuu qur-aankaanu kalaamullaahi yahay qoomkaasaan u akrinaynaho ayagaa ka faa'iidaayo wey ilaahay weyna marka waa nooga warran fircoon ilah wuxuu uhi subxaana inna fircawna fircoon calaa waa kor noqday fil ardi dhulka korkiisuu ku kor noqday macnaha waa kibray aad ayuu u kibray oo kibirkiisu wuxuu gaaray inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri suuraddaana ma noogu imaan doontaa aniga iniinma ogi ilaah aan aniga ahayn anaa ilaah iniin ah wax ilaaha oo aan aniga ahaynna ma iniin ogi wuxuu gaaray kibirkiisu inuu yidhaahda ana rabbukum alaclaa rabbiga sarreeya waa aniga heerkaasuu gaaray marka aad ayuu u kibray marka waa wax cibro ah qofku inuu la socdo bal ninkii sidaas u hadlay muxuu ku dembeeyey waa aaday u fiicanta inna fircawna fircoon calaa waa kor noqday fil ardi dhulka korkiisuu ku kor noqday wa jacala wuxuu ka dhigay ahlahaa dhulka dadkiisii shiyacan kooxo kooxo ayuu ka dhigay yastadcifu xaala uu gumaysanayo daa'ifatan koox kooxdaasoo minhum ayaga ka mid ah ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ninkii markuu kibray oo uu kibirkii meel fog ka gaaray wuxuu bilaabay dadkii dhulka deganaa inuu qaybqayb ka dhigo oo kala qaybiyo qayb ka dhigo si uu u gumaysto oy ugu suurto gasho maxaa yeelay isku duubnidu waxay keenaydaa awood ummaddu inay yeelato oo wixii aan u laa'iq ahayn ay iska diido laakiin ummadda marka la kala googooyo oo kooxo iyo firiq laga dhigo midba midda kaleeto ay lacnadayso cadowgu wuxuu doono ka samayn karaa wax alla wuxuu doono marka waa siyaasadda fircooniyada oo la yidhaahdo farriq tasud kala gee oo kala qaybi dadka adaa madax ka noqonaaya mar haddaad kala qaybido khalaas cududoodi waa dhammaa mar hadday cududoodu dhammaatay waxaad adigu u meerido taasay yeerida waa midda maanta caalam islaami lagu sameeyey dowla waxiidda nabigu ku ogaa sal allahu calay wasalam abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali saasay ku ogaayeen waana sida waajibka kuwa muslimiinta markaasaa sidii loo googoynayey a waxaa laga dhigay konton iyo dhowr dowlo oo muslimiin ah konton iyo kowe waana mid kaliyaha waajiba inay wada noqdaan khalaas mar hadday heerkaas noqdeen wax cadow ah oo ka baqaya ma jiro marka wax cadow oo ka baqaya bal ayaga midba midda deriska laah midba midda deriska la'ah ayaa cadowga koobaad u ah markaase cadowgu lagadooda isku soofeeya cadowga ayagaas isku soofeeya wax cabsiya waa uga dhammaata ayaga soo ma jeedi cadowga labadaas isku soofayna waxa weeyaan kuwii ugu yaryaraa kuwa xataa aan dhammayn gobol gobollada soomaaliya ka mid a duwalka muslimiinta qaar aan dhammayn wa maca daalika macno weyn ugu fadhiya gaalada kufaarta saldhig ciidanay gobolkan ka samaysan dowladdan day xoogaa inta qaadi weyda tirahdo xoogaa ciidankan waanan dhibayo shacabkii inay kacaanan ka cabsayna naga dulqaad midda ku dhowo deriska dega markaasay ay leeyihin waraa naga guur haddaa deriska degay xelatan hadduu dego culaysay ku khalaas midaanu go-aankay qaadato midda ku dheganoo deriska laaho muslimkaa ayaa inkire uu leeyahy inkira khalaas wax culays ah oo ay ku hayaan male waa midda hadda dariiqada lagu wado soomaali oo jusi yar aheed soo ma jeedin hiiranland byland somalilan puntland kuwa hadda waxaaba hadda soo baxay azaniya azaniya waaba tanba fiiri ma u malaynaysa qof soomaaliya suuray karaa ma jiray inay soo bixi doonto dad soomaali oo dhahaya annaga waxaana la yidhaha azaniya qof suuraynaya ma jiro soo ma waa tana dadnaa suuraynaya marka intaas oo ay aabbo u tahay dowladda masiixiyadda deriska nala ah oo ah waxa weeyaan etoobiya dowladda masiixiyadda deriska nala ah oo kenya mid walba waxaas ayagaa samaysana maxaa meesha laga rabaa waxaa laga rabaa tuulooyin yaryar oo waxa weyan islacnada oo midba midda kaleeto cunto oo telefoonka loogu taliyo amar sidaasa lan amraasaas fuliya khalaas intaasa laga rabaa ee etoobiya ciidankay ugu talikeli jirtay soomaaliya inay kula dagaalanto ay maalgelin dhulkeeda ku samaydo waana sida hadda milisana uu yiri wixii wuxuu yidhi hadda kahor ciidanku bixi jiray warkeedu waa dhammaato shanta sano soo socota dowladaha ugu qanisanaa noqonayna wy maxaa yaele xuduud damboo laga cabsadaa ma jirto cadowgii waa jar soo uma jeedo marka waa noocaas in ta kooxa kooxa laga dhigo la dulaysto waa noocaas cid u fulinaana weyni mayo tuulo kasta ma dhici karto gobol dhan in laga waayo calooshu shaqaysta ma dhici karto gobolkan laba qofaa mid laga hela calooshu shaqayste qof ah oo la yidhahdo meligan kaaga dhigayna gobolkaasa madaxweyne kaaga dhigayna iyo mid casabiyad qaboo la yidhah reer hebel ku dhigay qabiilka reer hebel si aad iskaga dhicido dowlad goboleed samayso labadaas mid waa leela labada dariiq oo dadkuna cadowguna waa yaqaana meesha ummaddu ka nugushay iyadaasu adeegsana gobolkii uu isleeyahay cuqdabay qabaanoo gobol kale cuqdad u qabaan wuxuu leey reer hebel aynu gumaystee aad wax noqotaane waa kaasaa baasha ooga anaa inin la wadaayey qoladuu isleeyahay cuqdad ma qabaanna wuxuu leeyahay waxa weeyaan meligan idinka dhigahayo boqore hadna fali caloosha shaqayste iyo mid casabiyad qaba labadaas ma weynayo cadow oo danihiisa u fuliyo soo ma jeedin marka siyaasa fircooniya la yidhaahdaa ma ahan mid cusub wa jacala fircoon wuxuu ka dhigay ahlahaa dhulka dadkiisii shiican kooxuu ka dhigay yastadcifu xaaluu gumaysanayo daa'ifatan koox kooxdaasoo minhum ka mid a dadka dhulka deganaa waa reer bani israa'iil reer banu israiil cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi masaray deganaayeen ayagaa meeshaas joogay waxa weeyaan macaasidii badiyeen xumaantii afaaftay waana reebi diidan wax munkar inkira waa laga waayey macruuf wax amrana waa laga waayey ilaahay markaasuu fircoon ku sallin markaasaa fircoon yii fircoon iskama imaan fircoon iskama imaan muxuu ku samaynayey yas yad yudabbixu xaalu gowracayo abnaa'ahum wiilashooda yastadcifu xaalu gumaysanaya daa'ifatan koox oo minhum ka mid a dadka dhulka deganaa waa reer banu israa'iil suu gumaysanaa waa kanaa yudabbixu xaalu gowracayo abnaa'ahum wiilashooda wayastaxyii xaalu ka tegayo baaqi yeelayo nisaahum dumarkooda go-aanuu ku soo saaray wiil kastoo reer banu israa'iil ah in la gowraco gabdhahana la daayo si loogu shaqaysto si loogu shaqaysto muxuu u gowracayaa waxa weeyaan saddex shayuu ka rabaa kow inuu ay ogolaadaan gumaysiga oo waxa weeyaan la cabiidiyo oo inta wadnuhu go'o ay amar kasta oo fircoon iska qaatan inta dulloobaan ilaa dadka marka la bisleeyo la duleeyo awaamirta iska qaadanay marka kow taas waa maqsaday uta maqsadka labaad oo u gowgowraca waxay tahay inaysan inta bataan awood yeelan wax iska dhicdo oo badashada layskaga ilaaliyo oo ummaddu mar kasto ay badato ashqaasteeda ummad awood lahay noqonaysa waxa weeyaan halala dagaalama taranka ilmaha yaan la badin halkaa cunto looga keena carruurta soomaaliya labaatan labaatanka dhaqangaalaadkaas ogow ujeeddo kale ka dambayday waxa weyn ummaddaas inay badataa la diida ilaaha shiinaha dhowrka bilyana oo shuuciyiinta jiritaankiisa oqoonsaneen biila allah sima bil noo waayey annaga maxay tahay waxa weeyaan toban tobanka cunukaad ka keentay shuuciyiin balaayiinaha ilaahay biila oo aan oqoonsanayn jiritaankiisa allah na biilaya dad muwaxidiinoo ilaahayba oqoonsan aad leedahay tiraa biil u loo weyna waa kidbi waxaad soo ma jeedin marka waxa weeyaan yaysan badan oo awood yeelanna waa maqsadka labaad maqsadka saddexaad wuxuu ahaa waxa weeyaan dad wax sheegyaha waxay u sheegeen oo qisas waxaa jiray ay ku dhex faafay masar oo ah wiil reer banu israa'iil ah ayaa dhala doona wiilkaasaana mulkigaaga u sabab noqon doona inuu baaboo fircoonow wiilkiina inuusan dhalaan ayuu u leynaa dadka marka saddexdaas ujeedduu ka lahaa waxa weeyaan inay gumaysiga aqbalaan gowraca saasa loogu badayna dad waxay maraad qofbayn qofku manaxaan markuu yidha waxaa la qaataa siyaasa fircooniya markuusan diin lahayn dadka waa la qalaan si ay u cabsadaan markaasaa marka dambena laydhaha waana taqaanaa saan inin qali jirnay haddaad cagaha dhulka dhigi diidaan sidayaan inin qalaynaa siyaasa fircooniya la yidhahdaa soo ma jeedin inaad inta qalliin lala dhaco haddana loogu dhaarto soo ma jeedin waa siyaasa fircooniya marka waa lagu bislaynaa si ay amarka u qaataan tan labaadna iyo inta bataan wax iska celin weye tan saddexaadna wiilkaas yuu dhalan wey wiilkaas laga cabsanayuu dhalan saddexdaas ujeedday u qalaayaan marka sidaasay u qalayaan dumarkii waa reebayaan wax alla waxa shaqaa oo dhib badan ayaga u dirayaan dhulka iyaga xaaqa suuliyaalka iyaga qoda xoolaha iyaga ilaalina beeraha iyaga fala ayu shaqo oo dhib leh ayaga qabana ayaga qabana ilaa wuxuu yidhi subxaana innahu fircoon kaana wuxuu ka mid ahaa min almufsidiina dadka mufsidiinta ayuu ka mid ahaa marka waxa weyn cabdullahi ibn cabbaas wuxuu leeyahay dadkan macaasi ay sameeyeen aa ilaahay ugu diray mujrimkaas mujrimkaas dadku haddii waxa weeyaan macaasida la badiyo xumaantana marka la arko la reebi diido ilaahay naxariis laawu kugu sallida ya hadda ma dhegaysateen mid hadla midaa idaacadaha ka hadla wuxuu yidhahdaan ururkaanoo dhammaan ka taliya wuu yidhahdaa shabeellada hoos shabeellada meesha aan deganna waa ka mid mogta anaa ka madaxyidha markaas wuxuu yidhahdaa waxaan ka codsanayaa maraykanka iyo dowladaha dariska iyo cid kastoo awood leh inay garaacaan oo diyaaradaha cirka uga kala dhacaan intaasaan codsanaya marka usbuuciiba maruu hadla acuudu bilaahi anaa xukumu leydi anaa xukuma waxaan ka codsanayaa waxa weyn maraykanka reer yurub waxa weyn dowladaha dariska cid kastoo wax garaaci karta in cirka ka garaacdo gobolkaas aan xukumo saasuu leey ka wa kaasoo kale ilahay maku sallidaa dad qayr leh acuudu bilaahi min ashaytaan kaasoo kale ilahay marka waa waa nuuc fircooni yar waa doqona gaala nacasaa la yidhahdaa gaala nacas fircoon xoogna waa lahaay hadda isagoo xoog luu gaaloobayey kanu ga xoogna ma leh waxa weyn dadnimo iyo diinna halkaasay ka gaarta marka waa iska gaala nacas ilahay kuma sallido ummadda ilaah wuxuu idhi subxaana wanuriidu waxaan doonaynay wanuriidu waxa weeyaan xikaayat lxaala laydhaha maadina maaha mudaaricma ficilku waa ficil mudaaric marka macno mustaqbalana laga macnayma maadina laga macnayma maadi ma ahan xikaayat lxaala la yidhahdaa waana mudaaric wanuriidu waxaan doonaynu ilah yidhi markaasaan doonaynay an namunna inaan galladaysano cala aladiina kuwii dushooda istudcifuu la gumaystay fil ardi dhulka korkiisa lagu gumaystay ilah wuxuu yidhi subxaana waxaan doonaynay dadkii dhulka lagu gumaystay reer banu israa'iil kuwaas inaan gallad iyo abaal u galno ayaan doonaynay oo wanajcalahum aan ka dhigno a'imatan imaamyaal yacnaa wuxuu ula jeedaa wulaatan wa muluukan inaan ka dhigno waaliyaal iyo boqorro a'imatan fidiin kuwa diinta madax ka ah adduunyada madax ka ah inaan ka dhignaan doonnayu ilahay reer banu israa'iil horaan u soo marnay laakiin maxaa looga dhigay sababkay ku mudanayaan waa maxay wajacalnaahum a'imatan yahduuna biamrinaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxa weeyaan waa markay sabreen oo ay ilaahay aayaadkiisa yaqiiniyeen ee layskama dooran markaasaa ilaahay ka dhigay marka asabru waalyaqiinu tunaalu limaamatu fi ddiin qofku markuu sabro oo daacada ku sabro oo uu ogaado meel kale oo wax laga raadiya inaysan jirin oo uu yaqiinsado nusradu inay tahay min cindi illaah aakirka wuxuu gaaraa ilahay inuu imaam ka dhigto diine imaam inuu ka dhigo laakiin markii waxa weeyaan koobaadood sheegato diinba cadaadiisku markuu kugu bilowdo haddaad biiqdo haddii warkeeda horaan usoo marnay wamin annaasi man yacbudullah calaa xarfin wamin annaasi man yaquulu aamana billah faida uudiya fillah jacala fitnat annaasi ka cadaabi illah taas waa hadde waa shaqadii munaafiqiinta laakiin qofku markuu sabro daacada ku sabro ilaahay weynaana uga cabsado uuna hubo in diintan ilahay ley una gargaarayo gargaar kalena uusan jirin ilaahay imaamu ka dhiga marka dambe wanajcalahum waxaan ka yeelaynaa wanajcalahum iyo inaan ka yeelayno alwaariiina kuwa dhaxla oo wanajcalahum aan ka yeelayno alwaariiina kuwa dhaxla kuwa dhaxla maxaa loola jeeda maxay dhaxlaayaan fircoon wuxuu diyaariyey dhaxlay horaan soo marnay suuratu dukhaan ayaan ku soo kam taraku min jannaatin wa cuyuunin wa zuruucin wa maqaamin kariimin kadalika wa awratnaha qowman aakhariin meeqay ka tageen fircoon iyo markii la halaagay waxa weeyaan imisa ay ka tageen beero webiyaal qulqulaya waxa weeyaan zarci iyo beero bislaaday waxa weeyaan guryo qurux badan wixii oo dhan ilaahay inta gaalkii xaaqay uu ilaahay ku wareejiyey waxa weyn reer banu israa'iil ayagu dhaxal siina marka taasna waxaa lagu gaaraa attaqwa walyaqiin asabru walyaqiin asabru walyaqiin taas ayaa lagu gaaraa marka taas wey waxaa la dhaxal siina oo wanajcalahum aan dhaxal siino alwaariii wanajcalahum aan ka dhigno dheh oo wanajcalahum aan ka dhigno alwaariiina kuwa dhaxlaya fircoon oo wanumakina aan makaninno lahum ayaga fil ardi dhulka korkiisa aan makaninno oo dhulka ayaga aan mas-uul uga dhigno oo aan makaninno oo wanuriya aan tusno fircawna fircoon iyo wahaamaana haamaan waa wasiirkiisii iyo wa junuudahumaa ciidamadooda maa shay aan tusno kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna kuwa ka digtoon minhum reer banu israiil xaggood uga digtoon wixii ay ka cabsanayeen oo maxay ahayd wiil ka dhashay reer banu israa'iil inuu sabab u noqdo suulidda mulkigood kii ay ka cabsanayen ina indhaha u saaran ilahay go'aansaday saasaan doona mar hadduu ilahay wax doonana maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waxa alla doona ahaana wuxuusan dooninu ma soconayaan ma soconayaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala awooddiisa waxaad ku garataa waxa weeyaan fircoon intaas uu gumaadayay dadkii markaasaa wiilkii uu u dilay kumanaanka kun u dilay dartiis aa ilaahay weynaa ku soo barbaariyey gurigiisa kan ilaalinayana fircoonu ka dhigo kan biilkiisa bixinayana fircoonu ka dhigo kan ku farxan ku farxayo inuu korayana fircoonu ka dhigo fiir wax alla doonaa socona bis taas waxay cibro u tahay ilaahay weynaa haddaad ku xihantuu doono inuu kuu gargaaro cadowga midka raba inuu ku dilo ayuu gacantiisa kugu kori karaa mar haddoo ilaahay aad ku xihanta adugu taas marka qof walba cibro ugu filanta fircoon ilaahi weyna meel kale waa ku kori karin nabi muuse laakiin si uu u tuso ilaahay ummadda wax ay ku cibro qaataan kumanaanka kun wiilku u gowracay gacantiisa ilahay ku kori fircoon gacantiisa ilahay ku kori dhaqaalihiisa ilahay ku kori gurigiisa ilahay ku kori marka taas maxay ku tusaydaa maa shaa allaahu kaan waxa alla doonaa hirgala bis wax hor istaaga kara male dugtooni iyo dadaalna waxba ma taran mar haddii alla qadarkiisu ka hor yimaado qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ummi muusa nabi muuse hooyadiis an ardiciihi nuuji fa idaa khifti markaad u cabsato calayhi korkiisa fa alqiihi ku tuur filyami badda ku tuur walaa takhaafii ha cabsanin walaa taxsanii ha murugoonin innaa annaga raadduuhu waa soo celinaynaa wiilka ilayki xaggaadaan u soo celinaynaa wa jaaciluuhu wiilka waxaan ka dhigaynaa min almursaliina rususha mid ka mida faltaqadahu waxaa soo gurubsaday wiilkii aalu fircawna fircoon iyo ehelkiisii liyakuuna inuu u noqdo daraaddeed lahum ayaga caduwan col iyo waxasanan tiiraanyo inna fircawna fircoon wa haamaana iyo haamaan iyo wa junuudahumaa ciidamadoodu kaanuu waxay ahaayeen khaadi'iina kuwa gafsan wa qaalad waxay tidhi imra'atu fircawna fircoon islaamtiisii quratu caynin huwa wiilkeenu quratu caynin ilqabowsi weeye ilqabowsigaasoo lii aniga ii sugnaaday walaka adiga fircoonana kuu sugnaaday laa taqtuluuhu wiilka ha dilinina casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuu waxna taro aw nattakidahu ama aan ka dhiganno waladan carruur walxaal ayay sidaas yidhaahdeen oo soo gurubsadeen dheh walxaal ayay aalu fircoon soo gurubsadeen hum aalu fircoon laa yashcuruuna aysan dareemayn wiilkaanu inuu sabab u noqon doono halaaggooda waxay yidhahdeen culammada taariikhda fircoon markuu badiyey layntii uu laynayey wiilasha reer banu israa'iil qibdiyiinta qibdiga waa qoladii fircoon ka dhashay qibdiyiina laydha qolada fircoon ka dhashay qoladaan la gumaanayo nabi muuse ka dhashana banu israa'iila laydhaah qibdiyiintii waxay ka cabsadeen inay dabar go-aan reer banu israa'iil oo markaas shaqadii ay qaban jireen ay ku soo fakato iyaga marka inta la hadleenay waxay yidhaahdeen haddii sidaan aad ku waddo fircoonow oo wiil kasta oo dhasho aad gowracdo waxaa imaanaya inay dabar go-aan sababta odayaashiina waa dhammaanayan hadda odayaashaana xamaaleen waa dhimanayaan wiilalna noolaan mayaan dumarna ma qaban karaan shaqadii reer banu israiil ay qaban jireen xataa dumarna laakimaa marka dambe waa dhammaanayan markay dhammaadaanna waxay noqonaysaa shaqadii dhibka badneed ay qaban jireen in anagu qaban reer boqor qabiilkii reer boqor inay qabtaanoo beeraha falaanoo suuliyaalka qodaan oo xaabada duurka ka doonaan tiiya imaanaysa marka waxay idhahdeen arrintan go-aan ka ke dadkii noo xamaali jiray oo addoommada noo ahaa waa dhammaanayaan go-aanu markaa soo saaray wuxuu yidhi sanadna ha la laayo wixii wiiloo dhasha sanadna ha la daayo sanad dhaafka laga dhigo soo ma jeedid yay badan inay tahay marka arrinta muhiimka sidaasuu yidhi si aysan noogu badan hal sana la laynaa sana oo la daynaa wuxuu leeyahay dumar umurisooyin ah oo qibdiyiin ah oo qabiilada fircoon ka dhashay ah ayaa jira ayagaa ku wareegayaan dumarka gabar kastoo ay ogaadaan inay uur leedahay khalaas magaceeday meel ku qoranayaan waqtigay ku aadan tahay ay waardiyeynayaan markay umulaysa u imaan ayagaa soo qabanaa carruurka mar alla markay soo qaadaan wiil hadduu yahay waxay u yeerayaan qoladii u xil saarneed gowraca ayagoo midiyihii af badan wata intamaanan gowracanay tuuraya hadduu gabar yahan waa iska daynaya nabiyullaahi haaruun ayaa wuxuu dhashay sanadii wiilasha la daynayey uu asagu dhashay khalaas waa la ogaaya marka ciddii u joogaa waa lagu ogya reer fircoonna waa ku ogya sanadii la gowracayeyna waxaa dhashay nabiyullaahi muusa muuse markuu calool galay ilaahay weynaa fadligiis waxa weeyaan ma aysan dareemin ummu muusa nabi muuse hooyadiis ma aysan dareemin waxa weeyaan waxa gabdhaha uurka lagu dareema xanuunkii wallacii dhibaatadii ma dareemin wax calaamadu kama muuqan dumarkii marka ma aysan dareemin ilaa ay ka umushay lama ogaan mar alla markii ay umushay oo ay saas u fiiriday aad u jeclaatay waana nuugtay maxaa yeelay nabiyullaahi muusa qofkii arkaa waa jeclaa jiray qofkii sidiisa isha saara waa jeclaana maxaa yeele allah rabbulcaalamiin wuxuu yidhi وألقيت عليك محبة من وألقيت عليك محبة مني وحان دوش هذا كل ذي جعيل حقيقة كأهاب سورة الضاها مركا قف الله قفك إيش صار وجعلانا مركا أد أي وجعلات وانا لمروت waxay samaysay marka santuuqay u diyaariday santuuqi waa gogoshay naaskay nuujidaa santuuqay ku ridaa markay aragto qof ay ka shakido webiga waxay degan tahay niil qarkiisa masar waa ka webiga niil ku yaalla webiga qarkiisay deganta mar alla qof ay ka shakido markay aragto badday ku tuurtaa webigay ku tuurtaa badda la sheega waa webiga webigaasay ku tuurtaa xarigaa ugu xidhan santuuqa oo guriga salkiisa ugu xidhan bis gurigay maraan oo iska tagaan mar alla markay tagaanay kala soo baxda badeed markaasay nuugsataa maalinkii dambe waxa weyan qolay ka cabsatay aragtay santuuqii ay ku riday bad webigii ku tuuratay waana halmaanta xarigii ma xidhin markii qoladii tagtay ay maagtay wiilkii fiirisa lama arko baddiya la tagtay aada u murugtay aada u murugtay waa sabeeye waa sabeeye waa sabeeye santuuqii gurigii boqortooyada agtooyuta wiila gabdhihii addoommada ahay u shaqaynaayey mid ka mid aha soo qabtay ayagoon santuuqii furinay gurigii boqorka keeneen oo is yidhahdeen ha isku furinina yaa inayir fura hadhow yaa laydin intaas laydin yidhahda koo waxaa furtay imra'atu fircoon fircoon zawjadiisii aasiyata binti musaaxim xadiis saxiixaa sheegay magacaas aasiya binti musaaxim waa dumarkoo dhan gabdhaha u fadliga badan ay ka mid ay aragtayna sidii allaba yidhi wa alqaytu calayka maxabatan minii ay aragtay iska jeclaa ay aragtay baa iska jeclaa bis fircoona arkay fircoon waa cabsaday wuxuu sii amuu yahay wiil reer banu israa'iil oo uu yahay halkii mid oo mulkigaaga baabiil ah inuu dilo dam markaasay la hadlatay war iska dia war kan annagu ilqabowsi nooyi annagaaba ku farxanay carruur uma dhalin fircoon caasiya bintu musaaxi war intu wiil walagaan ka dhiganayno intaasuna anficaan iska korsanno war wiilkaanu ilqabowsi ii yahay aniga iyo adigaba markaasuu yidhi ama adiga ilqabowsi waa kuu yahay aniga se iima ah sidayna noqotay ayada ilqabowsi u noqday waan rumayday jannay ku gashay saas asagana cadowgii weynaa ninkii halaagayuba sabab u noqday naartana ku galay adduunkana saas ku halaagsan marka ilaahay weyna laakiin cidu ilaalinaya cidna ma taaba kartee khalaas wiilkii waa la iska daay lama dilin saas ah wiilkii lagu nabadgeliyey ayadoon ogeyn inuu yahay wiilku wiilkii boqortooyada suuli lahaa oo sababkii isku suuli lahaa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ummi muusa nabi muuse hooyadiis waxyigan waa waxyu ilhaam aw iclaam waa ogeysiin qalbigeedaa lagu riday maahan waxyu nabinimada waxyu nubuwa maahan welidaa sidaas daraaddeed alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi wa ajmaca alkullu calaa annahaa lam takun nabiyatan waxay culummadoo dhan ku ijmaaceen inaysan nabiyad ahayn nabi muuse hooyadiis ma ahayn nabiyad laakiin waxyigan waxaa la odhaya waxyu ilhaam oo wa un lagu ilhaamiyey amase waxyu iclaam wa un la ogeysiiyey oo waxay la mid tahay yidhi imaam alqurdubi sida xadiiska saxiixa ku sugnaaday saddexdii ninuu alla imtixaanayey ninkii bidaarta qabay iyo ninkii waxa weeyaan indhahala'aa iyo ninkii baraska qabay xadiiskii saxiixa ahaa saddexdii soo malag alla uma soo dirin sow lama usan hadlin saasoo kaleto weyn malagna loo soo diroo la hadlay sida saddexaas ninba uula hadlay oo labana ay waxa weeyaan ahlu naarka noqotay ninna badbaaday kuwaasba malag inta loo soo diro la hadla marka malag waxaa dhici karta qof aan nabi ahayn in inta loo soo diro la hadla waa dhici kareed marka saasoo kale saddexdaasay la miduu yidhi imaamu qurdub ee ma aha nabiyad marka waxay sida uu imaamu ibnu jariir tabarina uu yidhi qataado taabici wuxuu yidhi waxa weeyaan qadafa fii qalbiha qalbigeeduu ku riday alle waa loo waxyeelay saas qalbigeeduu ku riday oo waa ogeysiiyey waawxaynaa waan u waxyoonnu ilaah yidhi ilaa ummi muusa nabi muuse hooyadiis waa u waxyoonnay an ardiciihi antu waa tii mufasirada ahayd ila owxayna ad ka horraydeen jumla fiiha macna alqowli duuna xuruufi anta ka dambayda mufasira ey ay ku macno tahay wa owxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ummi muusa nabi muuse hooyadiis an ardiciihi ey ardiciihi nuuji wiilka fa idaa khifti markaad u cabsato calayhi korkiisa fa alqiihi ku tuur filyami badda saasaan annagu u waxyoonno ilaahay sidii yeesh marka waa nuujireen markay u cabsatana badday ku tuureen ilaa wuxuu ihi subxaana yamida badda la sheegana waa webiga niil ilaa wuxuu ihi subxaana walaa takhaafii ha cabsanin oo ha uga cabsan haraqahu inuu maashoodo ha ka cabsan ha ka cabsan allah ilaalinaya walaa taxzanii ha ka murugoon firaaqa inaad weyduu ku faaruqana ha ka murugoon laba maada midna ha ka cabsan inuu qarqoomo baddu laqdo ha ka cabsan annagaa badbaadayna inuu ku faaruqood mar dambe uusan kugu soo laabano meelo kale ku noolaadana ayadana ha ka murugooni ila wuxuu idhi subxaana innaa annaga raadduuhu kuwii kuu soo celinayaan nahay ilayka xaggaaga raadduuhu wiilka kuwii soo celinayaan nahay ilayka xaggaaga wa jaaciluuhu kuwii ka yeelayaan nahay min almursaliina rususha mid ka mid wiilka rasuulaaba laga dhiga saasaa lagu yidhi khalaas webigii ku turtay webigii isagoo hayhaabaya faltaqadahu waxaa soo gurubsaday aalu fircoona fircoon ehelkiisii gabdhaha addoommaha jaariyaha ay soo qabtay maxay u soo qabteen liyakuuna inuu noqdo lahum ayaga uu ahaado caduwan waxasanan laamtan mufasiriinta agarkoodu waxay maraan laamta laydha laamu lcaaqiba wasayruura maahana yidhahdaan laamu tacliil oo cillo moogta waxaa la yidhaha laamu tacliil waxa ka horeeya waa inay cillo u noqon karto oo waxa weeyaan fircoon ehelkiisiiyaa soo qaaday cilladay u soo qaadeenna waa inuu cadow u noqdo lama dhihi karo soo maha ila uma soo qaadeen cadow inuu u noqdo ee waxay u soo qaadeen waa maxay quratu cayn inuu u noqdo saas u soo qaado marka cillo loogama dhigi kare waxay idhahdeen waxaa laga dhigaa laamulcaaqiba wasayruura marka waxay noqonaydaa waxa weeye faltaqadahu aalu fircawn fircoon ehelkiisiiyaa soo gurubsaday liyakuuna wuxuu u noqday marka oo ciribtii noqotay ciribtii waxay noqotay lahum ayaga inuu u noqday caduwan iyo waxasana saasaa dhacday wey saasay maraan mucribiinta iyo mufasiriinta agarkooda laakiin xaafid ibnu kaiir waa diiday maxamed ulamiinu shinqiidina waa ku raacay laamtu waa laamu tacliil laakiin meel foga cillada laga keena halkan laga soo dhalaalima wuxuu yidhi maxamed ulamiinu shinqiidii aad u soo dhaweeye waana isku mid labadooda isku meelay mareene wuxuu yidhi waxay ka dhigan tahay fa kaannahu yaquulu laamu tacliil inay tahay waxaan idinku tusaa uu yidhi waxay la mid tahay iyadoo alla yidhi qadarnaa calayhim iltiqaadahu annagaa horay u qadarnay inay soo gurubsadaan qadarnaa calayhim iltiqaatahu annagaa horay u qadarnu ilaa yidhi inay soo gurubsadaan bimashiicatinaan ku qadarnay liyakuuna lahum caduwan waxasana si uu ugu noqdo cadow iyo murugo hadhow markaas saxay ku soo baxeen maxaa yeeley qadartaas ilaahay horay u qadaray inay ayagu ilaaliyaan oon la gowricin waa midda keenta inuu cadow ku noqdo marka wuxuu le laamu tacliil weye wax sayruura la yidhahdana ma aha dhammaanna qur-aanka laamu tacqi laamulcaaqiba wasayruura midda ay leeyihiin waxa weeyaan waa wada nuucaas wey nuucaas wey marka waa nuucaas kaannahu yaquul waxay la mid tahay iyadoo alla leeyahay qadarnaa calayhim iltiqaadahu annagaa ku qadarnay reer fircoon iltiqaadahu inay soo qaadaan waxaana ugu qadarnay bimashiicatina doonis aan doonayno liyakuuna lahum inuu u noqdo caduwan iyo xasana mashiicadaasaa laga cilayna marka allaa qadaray wuxuuna u qadaray inuu ayaga cadow yahay ku noqdo murugo marka laam tacliilay sax u noqotay marka ila wuxuu yihi subxaana ina fircawna fircoon iyo wahamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidamadoodu kaanuu waxay ahaadeen khaadiina kuwa gebsan kuwa gebsanay ahayn laba macno baa laga dhigaa waxa weeyaan ra'yigooda way ku gebsanaayeen oo waxa weyaan markay isleeyihiin quratu cayn inin noqonaa war ma hayaan waa gebsan yihiin taas waa macno khaadiinta iyo in loola jeedo kuwa gebsanoo macnaha gaalnimada iyo laynta ay dadka laynaya waa ku gebsanayeen ila dembigay ku socdeen marka labada macnaba waa la yidhahdaa wa qaalad waxay tihi markii wiilkii la keenay imra'atu fircawn fircawn xaaskiisii waa asiya binti musaaxim waa xadiis saxiixa caddayna magacaas la yidhaahe ma ahan qisas israa'iiliyaada umu muusa iyo magaceeda qisas israa'iiliyaad ah oo magacyaal iska israa'iiliyaadaay sheegaan lakin waxba kuwaas wakti iskaga bixin mayne wa qaalad waxay tihi imra'atu fircoon fircoon islaamtiisii waxay tihi quratu caynin waa khabar mubtadiya lasoo qadaraa huwa wiilkaanu quratu caynin ilqabowsi weeye ilqabowsigaasoo lii aniga ii sugnaaday walaka adigana kuu sugnaaday fircoonow wiilkaanu aniga iyo adigaba ilqabowsiyu nooya marka wuxuu yidhi fa nacam amaa laki fa nacam wa amaa liya falaa adiga miya haa ilqabowsiga kuuya aniga maya waxay tihi laa taqtuluu wahadilmina oo waatan tihi fiiri waxay la khidaabayday fircoon weeye laka ay tihi keligiisay la khidaabayday haddana waxay tihi laa taqtuluu hadilmina oo jamcay la khidaabay haddana maxaa jamcu halkuu ka yimid ee fircoon ciidankii wax u furi jiray wey fircoon maa gacantiisa wax ku qala amaru bixiyaa marka ciidankii iyo wixii o dhan ay la hadleen aalu fircoon o dhan ay la hadleen laa taqtuluuhu wiilka hadilinina casaa wuxuu mudan yahay an yanfacana inuu waxna taro ow natakidahu aan ka dhiganno waladan caruur walxaal ayay soo gurubsadeen faltaqadaw aalu fircoona laga xalayna walxaalay soo gurubsadeen reer fircoon hum ayagu laa yashcuruuna aysan dareemayn bimaa huwa kaa'inun min halaakihim calaa yadayhi waxa dhici doona oo ah inay ku halaagsami doonaan gacmihiisa ma ay ogeyn walxaal hum laa yashcuruuna aysan dareemayn bimaa huwa kaa'inun min halaakin calaa yaday inay gacmihiisa ku halaagsami doonaan war kama hayn wa asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusaa nabi muuse hooyadiis qalbigeeda faariqan mid maran in kaadad in hushaniye kaadad waxay ku sigatay la tubdii bihi inay muujido wiilka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi lowlaa arrabadnaa inaan xirnay haddaysan jiri lahayn calaa qalbihaa qalbigeeda inaan xirnay haddaysan jiri lahayn la abdad waa muuji laheedle maxaan u xirnay litakuuna inay noqoto darteedaan u xirnay min almu'miniina dadka rumaysan ballanqaadka alle mid ka mid ah wa qaalat waxay tidhi ummu muusaa liukhtihi nabi muuse walaashiis waxay ku tidhi qusiihi raad raac wiilka wiilka raadkiisii raac fa basurad gabadhii way aragtay bihi nabi muuse can junubin meel fog xaala ay uga sugan tahay aragtay wal xaalay aragtay hum aalu fircoon laa yashcuruuna aysan dareemayn waxaramnaa waan u diidnu ilah yidhoo waa ka mancinnay calayhi muuse korkiisa almaraadica dumarka wax nuujiya min qablu min qabli an naruddahu ilaa ummihi intaanan hooyadiis u soo celin faqaalat waxay tidhi gabadhii walaashiis aheed hal adullukum maydin tusiyaa calaa ahli beytin qoys qoyskaasoo yakfuluunahu lakum inin kafaalo qaada wiilka walxaal hum ahalkaasuna naasixuuna kuwii daacad u ah ay yihiin lahu wiilka faradadnaahu ilaah wuxuu yidhi subxaana faradadnaahu muuse waa soo celinnay ilaa ummii hooyadiisan ku soo celinnay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheeda walaa taxsana si aysan u murugoon walitaclama iyo inay ogaato anna wacdallah ilaahay ballanqaadkiisu xaqu mid sugan inuu yahay walaakina akarahum dadka badankoodu laa yaclamuun ma oga ballanqaadka alle inuu sugan yahay markii ay ku tuurtay webiga nabiyullaahi muuse hooyadiis ay muuse ku tuurtay ilaah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qalbigeedii wax kale waa ka baxay wiilkii muusaha unbaa qalbiga uga dhegan bis murugadu waxay gaartay inay muuji tagto ayadu wiilka sheegi tagto oo tara warwiilaa meesha ku fakaday webigaa laga raadi inay ayadi dhihi tagtay laakiin anaa qalbigeeda xiray oo ka celiyey anaa qalbigeeda xiray oo ka celiyey ilaa wuxuu ihi subxaana wa asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusaa nabiyullaahi muuse hooyadiis qalbigeeda faariqan mid maran mid maran maxaa loola jeedaa sida uu cabdulaahi ibni cabbaas yidhi mujaahid cikrima saciid ibnu jubayr iyo qayrkoodba faariqan mid maran min kulli shayin min umuuri dunyaa ilaa min muusa wax kasta oo arrin adduunya waa ka marneen ilaahay kama marnayn ilahay way ku kalsooneen laakiin wax kasta oo arrin adduunyaa qalbigeeda waa ka marna ilaa muuse maaha muusa qalbigii ku soo haray wax kale ka murgimay marka qalbigiisaasuu noqday in kaadad intu waa mukafafa min ahaqiila isimkii waa damiiru shaani in kaanad in hushaaniye kaadad kaadad waxay ku sigatay ummu muusa la tubdi inay muujido bihi muuse ayadiiaba sheegi tagtay waar wiil yar ayaa waxa weeyaan meesha webigaa ku fakaday murugada hayda iyo naxrinta iyo say wiilka u jeceshahay ayadiiaba muuji tagtayba laakiin ilaaha qalbigeeda xero adkeeyey inay adkaysato ilaa wuxuu ihi subxaana lowlaa an rabadnaa inaan xirnay haddaysan jiri lahayn calaa qalbiha qalbigeeda waxa weeyaan lowlaada khabarkeediiya maxduufa laabdad waa muujilahad haddaanan annagu xiri lahayn waxaa la dhaha xarfumtinaacin liwujuud lowlaadan waxay tustaa waxaa la dhaha xarfumtinaacin shay reebtoonaaday ay tustaa waxaana reeb shaygaasu la reebtoonaaday liwujuudin macno jira hadda waa waxay lowlaadu waxa reebtoonaaday oyna tustay waa maxay ibdaauha inay muujidaa waa reebtoonaaday maxay tahay maxay la reebtoonaatay liwujuudi rabdillaah alla xidhiddiisaa jirtay marka xidhidda alla qalbiga xiray jiritaankeeda darteed waxaa la reebtoonaaday inay muujido marka waxaa la dhaha xarfumtinaacin liwujuudin waana macaanida ugu muhiimsan oo qur-aanka in la fahmo ay muhiim ka tahay oo waxa weeyaan macaani aad meelaha u ishkaal badan xataa looga gudbo wey ilaa wuxuu ihi subxaana litakuuna waxaad ka cilaynaan rabatnaa ficilkaasaad ku tacallujin litakuuna likay takuuna inay noqoto darteedaan u xirnay qalbiga min almuminiina dadka rumaysan ballanqaadka alle runtiisa ilaa alla u ballanqaada wiilka inuu soo celinayo marka si ay u aragto alla soo celiyey oo ballanqaadka alle ay ugu kalsoonaato aan qalbigeeda u xirno ilaahay marka laakiin gabaray dirta gabar ay dhashay oo nabi muuse ka weyneed ayay dirto waxay tihi maandhay bal kor kala soco waxa weeyaan wiilka meeshaas waa kan webiga uga dhacaye kor kala soco cidda qaadata iyo meesha uu ku dambeeyo maandhaya kor kala soco yaana lagu arag inaad la socoto wa qaalad waxay tihi ummu muusa liukhtihi muuse walaashiisa waxay ku tihi qusiihi reed raac reedkiisa raac qusiihi reed raac fa basurad waa aragtay gabadhii bihi muuse can junubin meel ka fog xaalay ku sugan tahay iyadu aad uga fogay aragta wiilkii oo la qaatay oo reer fircoon qaatayna gurigii boqortooyada la geeyey walxaal ayay aragtay hum aalu fircoon laa yashcuru aysan dareemin ma oga in lala socdo oo kor laga ilaashanayo war kama hayaan markii la keenay wiilkiina in la badbaadiye lagu heshiiyey oo waxa weeyaan aasiya binti musaaxim radia allaahu canhaa ay waxa weeyaan go-aankeedii la qaatay waxaa la yidhi marka islaam nuujidaa loo raadiy cilku hadduu dhashay islaama nuujiye islaamihii magaalada suuqa lagu yaacay tan u bandhig afku ka duway tan ku sidaa afku ka duway mid waa dhadhamidiida iyagoo yaaban oo le war cunuga see lagu badbaadiyaa halkee loga keenaa ay gabadhii marka fursadda iska faa'iidaysa gabadhii hadashoo waxay tidhi mayn tusiyaa qoys wiilka inin kafaalo qaadoo daacad u ah wiilka markaasay shakiyeen oo la yidhi ma qoyskii dhalayaa qoyskii dhalay miyaa markaasay tihi maya ee boqorkay jecel yihiinoo laba shay ay danaynayaan boqorka horta inay xidid la noqdaan cunug u koriyaan oo dhaqaala ka helaan boqorkana daacad u yihin farxadiisay rabaan waa akaas murugsan boqorkii markaas idha khalaas weyna tus hadday saas tahay shakigiina saasuu ku bax shakigiina saasuu meesha uga bax waxaramnaa waan u diidnuu ilaah yidhi calayhi muuse korkiisa almaraadica dumarkii wax nuujinayay anagaa u diidnay waxa wey ilaahaya ka naxnay xaramna macnaha qadar ahaan wey waxaalanan ka dhigna maaha waxaramna ay manacna wey annagaa u diidnu ilaahay mar alla markii islaam loo geeyo naaskay ku duudo waa diida qadar ahaana alla saas qadar ee taxriimka xukunkii sharciga maa xukunkii qadariga waxaramnaa annagaa ka mancinoo u diidnay calayhi muuse korkiisa almaraadica dumarkii wax nuujinayey min qablu min qabli an naruddahu ilaa ummihi intaanaan hooyadiis u soo celin in alla intii ka horreyday annagaa dumarkii kale u diidnu ilaahay fa qaalad gabadhii walaashiiseed waxay tidhi hal adullukum maynin tusaa calaa ahli beytin qoys qoyskaasoo yakfuluuna wiilka kafaalo qaada lakum idinka idin kafaalo qaada idinka idin koriyey ayaga waxay u tiireen inaan la dhihin qoyskaa dhalay walxaal hum qoyskuna ahlu beytkaasu naasixuuna ay daacad u yihiin lahu wiilka faradadnahu natusaa layidhi waa loo keen u soo yeeral hooyadiisa usoo yeer nabi muuse hooyadiis markaasaa la yidhi oo halkaad caanaha ka yimaadeen yay dhashay hayta islaanta caanaha la aawaye markaasay tiri wiilkii sanadii dhaweed dhashay ku irmaanto haaruun ahaa soo sanadii dhaweed wiilka lama sii day ha waa saxale waa lagu ogay qoyskaas inay leeyihin carruur oo islaamtu ay cunugaas nuujida khalaas shakigiina saasuu kusii baaba ilaa haaruuna ka horreeyey la ogaay oo asagu ka diiwaan gashan boqortooyadeed khalaas ila wuxuu uhi subxaana faradadnaahu waa soo celinay muuse ilaa ummihi hooyadiisan ku soo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynaha isheeda ilqabowsi waa farxadda si ay u faraxdo walaa taxzana oo aysan murugoon iyo walitaclama inay ogaato anna wacda allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun xaq inuu yahay goormaa la u ballanqaaday waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacala hore noogu soo sheegay inuu u ballanqaaday oo uu yidhi fa idaa kifta calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafi walaa taxzanii inaa raaduuhu ilayka wajacaluhu min almursaliin ballanqaadku waa kaasa ballanqaadkii marka inay ogaato inuu ballanqaadka alle run yahay darteed aan ugu soo celinu ilah yidhi markaasuu ilah yidhi walaakina agarahum dadka badankoodu laa yaclamuun ma oga ballanqaadka alle inu run yahay waana musiibada haysata dadka hadday ku kalsoonaadaan ballanqaadka alle inuu run yahay ma dhici karto inay diintooda ka tansaxsucaan ma dhici karto laakiin waxaa haysata yaqiin la'aan tawakul la'aan ama daciifnimo oo dacfi ayaa jira labadaas unbay mid tahay khalaas waa loo keenay loo soo yeeray gurigii boqortooyadaa la keenay aasiya binti musaaxim ahayda wiilkii nabi muuse markay timid ay tiri bal naaska ku dub mar alla markii shiirkii ama urkii naas hooyadiis dhididkeediibu u dareemay naaskii ku dhegay markaasuu iska jaqayba ilaa dhididkiisaan waa dhididkeedaan waa uu yaqaana khalaas aaday u farxeen qoyskii boqortooyadu waxaa la yidhi bis weeye qoyska reer boqoraad ka mid noqonaydaa gurigan gabar ad joogto gaalaha shaqaalaad ka mid tahay guriga reer boqor joog waxa weyan cunugana saas noogu nuuji maya waxay tahay nin aan leeyahay carruuriyo reerna waa leeyahay halkaas anu halkaan igama suurtoodo daad banaynaysaan wiilka xaggan in kuu nuuji haddii kale garabkiina allah galo aniga yeelma khalaas waa lagu kasbanaaday ilaa wax kale lama hayee aa la yidhi waa yahay qaado dhaqaale inta fiican faraq loogu shubay hadiyad fiican oo reer boqor la siiyey aa la yidhi biilkan anagaa bixinayn imisaa lasiina intaas bishii aye khalaas ayagaa ku biila hadiyaadka aa saas ku shuban reer boqorayba wuxuu haydaaba saasuu ku koray muuse ilaah awooddii sidaas ku garo haddaad allaah daacadiisa ku dhegto wax alla waxa culays isaga kaaga filan waana la huba xaqiiqa wey laakiin adiga yaqiinha lagaa helo iyo tawakul dhaba qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walamaa balaqa markuu gaaray nabi muuse ashuddahu adeegiisa oo wastawaa uu kaamil noqday aataynaahu waa siinuu ilaah yidhi xukman fiqi fi ddiin iyo wa cilman oqoon wakadaalika abaalmarintaas aan nabi muuse hooyadiis abaalmarinnay oo kale ayaa nejsii abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya wa dakhala waa galay nabi muuse almadiinata fi madiinati magaaladii dhexdeeduu galay calaa xiini kaflatin halmaan wakhtigeeda xaalo ay tahay min ahlihaa kafladaasoo min ahlihaa eerkeeda xaggeeda ka ahaaday fawajadahu wuxuu ka helay fiiha magaalada dhexdeeda rajulayni laba nin labadaas ninaa nin oo yaqtatilaan isdilaya haadaa mid kaanu min shiicati nabi muuse qaraabadiisuu ka ahaaday wa haadaa mid kaanuna min caduwihi nabi muuse cadowgiisuu ka ahaaday faistakaaahu waxaa ka gargaar dalbay nabi muuse alladii ninkii min shiicati qaraabadiisa ahaa cala aladii kii iiga gargaaruu yidhi min caduwihi cadowgiisa ahaa fawakazahu ninkii waxaa feeray muusaa nabi muuse faqadaa calayhi waana ka taqallusay qaala wuxuu yidhi nabi muuse haadaa dilkaan ninkan dilay min camali shaydaani shaydaan shaqadiis ayay ka mid ahaatay innahu shaydaan caduwun col weeye cadowgaasoo mudilun wax baadiyeeya cadowgaasoo mubiinun bayinu lcadaawati cadaawadiisu ay caddahay qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo innii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey fakfir lii allow ii dembi dhaaf fakafar lahu alla waa u dembi dhaafay innahu alle huwa alkafuuru waa mid dembi dhaaf badan alraxiimu ee naxariis badan qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bimaa ancamta bisababi incaamika nimcaynta aad ii nimcayday sababteed icsimni igu ilaali rabbi rabbigaygiyo icsimni i ilaali bimaa kii sababtiis ugu ilaali ancamta calaya korkayga aad ugu nimcayday falan akuuna ahaan maayo dahiiran mid u kaalmeeya lilmujrimiina gaalada mid u kaalmeeya ka mid noqoma nabi muuse markuu adkaaday oo xoog gaaray walamaa balaqa markuu nabi muuse gaaray ashuddahu adeegiisa wuxuu yidhi cabdiraxmaan naasiru sicdi fii taysiiri kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu ku yidhi adayga waxaa loola jeedaa min alquwati waalcaqli waallubi marka xooggiisii adkaaday caqligiisiina adkaaday maskaxdiisiina adkaatay oo intaba uu ka adkaaday adayga intaasa loola jeedaa hu yidhi cabdiraxmaan naasiru sicdi wuxuu yidhi ashudda waxaa loola jeedaa min alquwati waalcaqli waallubi waxa weyan waa xoog iyo caqli iyo maskax intaba walamaa balaqa markuu gaaray nabi muuse ashuddaw adaygiisa oo jirhkiisii xoogaaday caqligiisii adkaaday maskaxdiisii ay adkaatay oo wasta waa uu kaamil noqday dhallinyaronimadiisii ay kaamil noqotay waxa wayan isku khilaafeen imisuu markaas gaaray toban iyo siddeed culimmada gabal ay yidhahdeen soddon iyo saddex gabalaa yidhaahdeen afartanna gabalaa yidhaahdeen marka un caqliga wuxuu kaamil ku noqdaa waa un afartanka laakiin xoogga waa dhici kartaa soddon iyo saddexda inuu kaamil ku noqdo way dhici kartaa laakiin caqliga qofka kaamil marka uu noqdo waa markuu afartanka gaaro markaasuu kaamil noqda markuu intaas gaaray ilah wuxuu ihi aataynaahu waxaan siinay xukman xukun xukunka maxaa loola jeedaa wuxuu ihi shee cabdiraxmaan naasiru sicdi yucrafu bihi alaxkaamu sharciya macnaha waa fahm fi diin xukun uu ku kala garto axkaamta sharciga ahaan siino iyo wa cilman oqoon ayaan siina marka waana qabla nubuwa siduu yidhi mujaahid waa qablu nubuwa intaan nabi laga dhigin aa ilaahay wuxuu siiyey alfiqhu fi diin inuu ilaahay siiyo xukunku waa kaas weeye waa xukun axkaamta sharciga lagu kala garto rabbi habli xukman waa alxiqni bisaalixiin nabiyullaahi ibraahim miduu ilahay ka baryi jiray wey muminiintu ay ilaahay ka baryaan waxa weyn ilaahayow isii fiqi fi diin oo aan ku kala garto axkaamta xalaasha iyo xaaraamta xaqa iyo baadilka aan ku kala garto muminiinta ilaahay ka tuuga wa khaasatan samada dhexe marka ilah wuxuu uhi aataynaa waxaan siinay xukman xugunaan siinay oo fiqi fi diin aan siinay wa cilman aqoonaan siinay wa kadaalika kadaalika halkaa lagu ishaaraa kadaalika waxaa lagu ishaaraa mila daalika aljazaa aladii jazaynaa umma muuse nabiyullaahi muuse sidaas aan u abaalmarinay oo kale ayaa najzi u abaalmarayna almuxsiniin kadalika marar badana soo sheegnay ficilka ka dambeey masarkiisa lagu ishaara sidaas aan nabiyullaahi muuse hooyadiis u abaalmarinay ma iyaday ku gaarihe mase adiga maanta haddaad ilaahay ku xidhanto sidiioo kale alla kuugu gargaaraa ilahay wuxuu lehay muxsiniintoona hoosaas qofka haddaad rabto ilaahay abaalmarintiisa muxsin noqo lagaama xibo khalaas laakiin muxsin yaa la yidhaahdaa muxsin yaa la yidhahda nabigaa fasiray sala allahu calayh wasalam waa kii uu weydiiyey malakul jibriil akhbirnii can ilixsaan marka muxuu ugu jawaabay an tacbud allaaha kaannaka taraa inaad ilaahay u caabudo sida adoo ujeedo kale adoo ilahay ujeeda ma dhici karta inaad amarkiisa khilaafta ma dhici karta inaad nahyigiisa ku dhacda ma dhici karto adoo ujeeda sidiisa inaad u caabudo fain lam takun taraahu fainahu yaraaka saasaa la yidhaha muxsin qofka ilaahay u caabuda sida isagoo u jeedoo kale marka ma dhacaydo qofkaas inuu ku dhaco macsi sidaasoo kaleeto aa la yidhahdaa muxsin dadka muxsiniintaa sidaas nabi musooyinsa ilahay u abaalmariya cadowga uga gargaaraa murugadu ka faydaa sidaas weeye ee ayadii ku gaar maaha mana dhammaano qiise waa dhacdoo dhammaatay maahan maantay fursaddu taaganta qofkii ka faa'idaysa ehel u noqona ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin marka qiso dheer oo waxa weeyaan nabiyullaahi muuse ilaa rasuul laga dhigo soconaysa ilaa wuxuu ihi subxaana wa dakhala wuxuu galay nabi muuse almadiinata magaaladii magaaladii masar ayuu soo galay calaa xiini khaflatin halmaan waqtigeed xaal uu ku sugan yahay faacilka dakhala laga xalayn calaa xiini khaflatin halmaan waqtigeed xaal uu ku sugan yahay waqti oo xoogaa dadku halmaansan yihiin waa waqtigee laba qowlba waa leeyihiin bayna alcishaa'aynka waa lagu fasiray maqrib icisha inta u dhaxayda qowlka laakiin ay u badan yihiin culammadu waxa weeyaan waa cinda zawaal amase cinda alistiwaa qoraxda marka cirka dhexbartigiisa istaagto waxa weeyaan oo kulaylka ay too dadku ay waxa weeye nasanayaan qayluushanayaan markaas weeye ay qayluushanayaan marka iyadoo la kala harsadoo shaqooyinkii laga rawaxay oo waktigaas ay tahay uu magaaladii soo dhex maray markuu soo dhex maray calaa xiini kaflatin kafladaasu min ahliha dadkeeda xaggeeda ka ahaaday fa wajada wuxuu ka helay fiiha magaalada dhexdeeda rajulayni laba nin labadaas nin oo yaqtatilaana isdilayaan laba nin oo isdagaalamaya uu ku dhexay haadaa midkaanu labada mid ka mida min shiicati nabi muuse qaraabadiisu ka ahaada oo waa reer banu israa'iil wa haadaa midkaan kalena min caduwihi nabi muuse cadowgiisu ka ahada waa qibdi waa qoladii fircoon ka dhashay oo reer boqor markuu ku soo baxay ninkii reer banu israa'iilaba arkay markaasuu isla markiiba qaylanajwaar muuse iga soo gaa la nin la gumaysan jira waa nin iskama dhici karo waa wax inta qalbiga ka dhintay sida loo dilaayey waxa weye nin iyo midna iskama dhici karo dadka moogta la gumaysto la bahdila wax iskama celiyaan muuse markuu arkuu yidhi war muuse iga gargaa fastakaaahu muuse waxaa gargaar weydiistay alladii ninkii min shiicati qaraabadiisa ahaa cala aladii kii korkiisu uga gargaar dalbaday min caduuhi cadowgiisa ahaa oo ahaa qibdiga fawakas isla markii inta soo dhaa nabi muuse aad u kululaa waxa weeye fawakazahu waa qiiro badnaa dulmiga lama tusi jirin gardarrada iyo dulmiga iyo waxaas ma maqli karin aad u nibcaa fawakazahu ninkii feeruu ku dhiftay muusa nabi muuse faqadacay waana ka taqalus hal mar inta feer ku dhifto nafta ka jar inuu xoog lahay kutusay ilaa ninkaan xoog waa ku dhammaaday how uga sii laakiin arrintii kuma uusan farxin kuma uusan farxin aad uga murug markuu ninkii dhintay oo u arkay aad uga murug qaala nabi muuse wuxuu idhi haadaa kanu min camali shaydaani waa shaqo shaydaan wallaahi dilkan waa shaqo shaydaan aan ninkan dil innahu shaydaan caduwun col wey cadowgaasoo mudilun wax baadiyeeya cadowgaasoo mubiinun bayinu cadaawati cadownimadiisu ay cadda muxuu saas u leeyay ila waaba gaal wuxuu diray oo reer fircoonihe wuxuu yidhi alqaadi shawkaani liannahu lam yakun idaaka ma'muuran biqatli lkufaar sideeda cibaado maxaa la yidhahdaa cibaado waxaa la yidhaahdaa amar alla ku siiy inaad qaadato ama wax alla kaa reeb aad ka joogto saasaa cibaadaah waktigaas marka nabi muuse lama amrin gaalada inuu laayo xaytay xikmadda ku jirtay keligiisu ahaa waa la dili lahaa nabinimo iyo diintii faafintii o dhan baad joogsanay soo maa sida nabi muuse maka joogay oo mandheerta la saaraya ninkii saaraya wa iska dhici kari soo maa laakiin lama amri inuu dilo nabi maxamedaan rabaa nabi maxamed markuu maka joogay oo waxa weeyaan mandheerta gaalku saarayey cuqbatu bin abi mucayd nabigu waa wooda inuu dilo abubakr inta xanaaqa waa soo dili karay soo maa ta habeenkii raadsado waa soo diri kari laakiin lama amrin maxaa yeelay xikmadu kuma jirin wax xikmadu kuma jirin afaray muslimiinta ahan afarta baa la gawrici karaa dacwada iyo diinki dhamaa saas ku joogsala marka nabi muuse waktigaas ma ahayn mid la amray gaalada inuu laayo mar haddaan alla amrinoo shayga alla ku amrina cibaado maaha saas uga shan laaya waxaa kaloo dhici kartuu yidhi alqaadi shawkaani wuxuu yidhi waqiila ina tilka alxaalata xaalatu kafin can ilqitaal xaaladaas waxay ahayd xaalad inuu dagaalka ka jooga ah likownihi ma'muunan cindahum maxaa yeelay wuxuu yidhi nin la aaminay oo gurigooda ku nool oo meesha ku korayuu ahaa maadaama la aaminay xaq ma laha inuu ikhtiyaaro oo xataa gaalba hallaa ka dhigay ciddii ku aamintay waxa weye inaad ammaanada ugu hoos garmato sida jircii cunto diin dhigaya ma jiro ta xagga uga baxdid oo hubkaaga qaatid oo xarun samaysatid waxa weeyaan yaanan isdhaginle ee waxa weeyaan inaad inta tiraa war miskiin anaa i magan gel marku ku magan gelsho aad cunto waxa weeyaan laftirkeedaan sharci ahayn laftirkeedaan sharci ahayn soo ma jeedid saasna waa dhici karta labadaas macnuu sheegay alqaadi showkaani masaladaas intaana ka gudbin fastaqaathaw ladii min shiicatihi cala ladii min caduwi qolooyinka u ololeeya in qubuuraha la tuugo waxay yidhaahdeen konton iyo kow daliila kusoo aroortay in meyd la tuugo ka hor waa konton iyo kow konton iyo kow aayaddaana ka mida yidhahdeen ilaahay fadligiis waxaa ka mid a ilaahay fadligiis waxaa ka mid a kitaabka iyo sunnada hal mid kama keeni karaan oo ilaahay leey war tuuga meydka war nabiyaalka tuuga war awliyada tuuga ilaahay baa taasaa ku mahadsan hal mid oo tuuga ah kama keeni karaan laakiin maxaa ku jira qur-aanka udcuunii astajib lakum ituuga waxa weyan waa idinka yeelaya ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin dadka aan ituugina iska weynaysiiyo tuugma cibaadadayda naarta jahanamay geli doonaan iyagoo dulaysa taasaa qur-aanka ku jirta xadiiska nabigana maxaa ku jira idaa sa'alta fas'al illaah waidaa stacanta fastacin billah saasaa ku jirta hal xadiid iyo hal aayad midna ma keeni karaan oo meydka tuuga ah ama malaa'igta tuuga ama nabyaalka laakiin halkaanaan ka fahnay meeshaanan ka aragna ay leedihin aayaddaanan ka fahnay yidhahdeen waa idinkii dhihi jiray in istikaafa bikayrillaahi waa shirki akbara waa kana fastakaahahu gargaaruu dalbaday ninkii reer bani israa'iil alladii fastakaaahu nabi muuse waxaa gargaar ka dalbaday alladii ninkii min shiicati nabi muuse qaraabadiis ahaa waa kaasaa nabi muuse aba gargaar laga dalbaday yaa ku yidhi nabyaalka lama tuugi karo ahlu sunna waa ka jawaabay waxayna masaladan masaladan isku haynay maaha waxay tahay masalada saddex shardi haddii laga helo shirki maba ahanba masalada la isku hayana maaha an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh an tas'ala alxaya horta midka aad wax weydiisayda waa inuu yahay mid nool alxaadira waana inuu joogaa bimaa yaqdiru calayhi wax uu awoodo inay tahay waxaad weydiiseen shirki maba la yidhahda taas ma laha masalada lasku hayo soo ma jeedid mas'aladaas waxay u qaybsantaa waa maxay bayna alxalaal waalxaraam qofkii waa xay waana kula jooga wax aad weydiisadana waa awooda xalaalna waa noqon karta xaraamna waa noqon kartaa soo ma dad xalaal weydiisato aad tidhaahdo waxa weyn aday baryadii ku bannaanta war cashaysi waana ugu jirtaa jeebka soo ma waa kuu soo taagay waa bannaanta isagoo qayila haddaad tiraa war marduufka qaybii dhiibna waa xaaraan waana awooda laakiin shirki maaha marka ama xalaalay noqon karta ama xaaraan laakiin gaalnimo iyo shirki midna maaha waxaa la fiilinaa wax aad weydiisaydo taasaa la fiilina soo maaha laakiin saddexdaas kaleeto wey shirkigu an tas'ala alxaya maxaa la yidhi mayd haddaad weydiido mayd markaad leedahay maydkiio caruur isii inta soo dhaqaaqo wax sababa adoo ujeeda ma samayn karaa ya haddi annagu allah marka la weydiisanayo maxaan aaminsannahay tasaruf naga qarsoon inuu koonka ku leeyahy soo maa marka haddaad qofkaanu markaad weydiisato uusan sabab samayn karin ila qofka nool markaad waa weydiisato hoo kule inta soo qabto soo maa macnaheeda waxaad aaminsantahay tasaruf inuu koonka ku leeyahay wa sida alloo kale ka aamin waana meesha meesha gaalnimadu ka timi soo ma jeedi marka an tas'ala alxaya koo alxaadira haddaad wax weydiisato mid kaa maqan wax sababoo isku kiin xidhaayana lama arko telefonkula hadli maydid wa kale halkaan inta caadi iskaga fadhiisatay ad marka isagoo jeedo leedaha shicali maayo aad leedahay shicali maayo sida la yidhiba midaa yidhi siyaara la ii soo dhiibay kumalo dadkiyaa laga gadaa beledweyne markaan maraayo shicali maayaan u sidaa huy haa tanagii salka ka dhacayo markaasaan idhi shicaliyo aan idhi yidhi shicali maayo markaasaan tanagii wuxuu salki waa lun suwagiina daadama waa iska sidaa huy wax ummadda laga gaday saan u siday oo u siday oo u siday wuxuu yidhi gurigii dabaqa ahaa ee marka gurigii dabaqa ee marka markaan iidda kala galaayo aa shacli maayo yidhi shacli maayo aad leedahay annagan ku maqlayn kuu dirsanayna haddaanaan waardiyeysay karin ka war haddaanaan waardiyey karin ma kuu diri lahayn bal ka war bilaahi calayk waxa laga gadayo ummadda marka taasoo kale waa shirki waa beenwa beenwa maxaa yeelay yaa samiica samiic yaa ah meel kastoo joogta yaa ku maqlaa allah qofka yidhaahda marka meel kastoo jooga weygu waa imaqlaa sow maahan inuu ilaahay ku shabahay addoommada alla waa samiic basiire laysa ka milihi shay wa huwa samiicu basiir wax walba asagaa maqla wax kasta asagaa arka cid lamiduhu ma jirto haddaad tirahdo weliguna wax walba waa maqlaa sow kuma aadan shabihin man shabaha allaha bikhalqihi fahuwa kaafir sidaas waxaa yihi nucaym ibn xadaad imaamu bukhaari sheekiisi wey a'imadii salafu saalix u waaweyn kaafir wey qofka ilaahay addoommadiisa ku shabaha marka meesha kufriga waa halkaas an tasal alxay alxaadir bimaa yaqdiru aaniri ee haddaad hadda qofkan u timaado waa xay waana xaadir laakiin waxaad weydiisayda hadday yihin wuxuusan awoodin maxaa leeda rooban kaa raba kaafir baad maxaa yeele inta dhaqaaqo daruurtaba mu jooji karaa biyom ka soo daadhi karaa marka waa inaad aaminsanta inuu moo koonka maamul ku leeyahy ila ilaahay roobkan markaad leeda ilahay maamul ku leey koonka amaruu siina marka saddexdaasaa shirkigu weeye marka waxa weyn tan ma ahan tan waxa weeyaan xalaalna waa noqon karta xaraamna waa noqon karta haddii saddex shardi lehele tan marka shirki ma dariiqada ugu fiican looga jawaabo midaas jawaab kalaa jirta ahlu sunnaha gabal ku jawaab waxay yidhahdeen ninka gargaarka weydiistay nabi muuse yuu ahaa yuu ahaa nin qibdiya ha waxa rabaa cafwan nin reer banu israa'iil u ahaa oo weliba nabi muuse uu yidhi inaka laqawiy mubiin nin baadiyaysana marka ninkii baadiyaysana wuxuu sameeyey miyaad ummadda u deliishaydanaa lii nin baadiyaysanaad sameeyey gargaar dalabkan waa ninkii nabi muuse yidhi inaka laqawiyun mubiin wallaahi nin baadiyaysana baadinimadiisu caddaha ninkaas ficilkiisi iyo deliishanaya ka war taasna waa jawaabta labaad calaa kulli xaal dad qofka kula jooga amase sabab aad kula hadlayso oo ku maqlaya waxaad ka dalbaydana awooda shirki lama yidhaahdo adoo meeshaas cadow kugu haysto waa dhihi kartaa muslimna haddaad aragto hub haysta warkaala muslimo idii soo gargaar waa dhihi karta waana bannaanta kasoma qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa rabbi rabbigaygiyo innii aniga dalamtu nafsi nafsadaydaan dulmiyey faqfir lii allow ii dembi dhaaf meesha dulmiga uu iskaga nisbayna waa naga sheegnay naftaanaan la amrin inuu dilo naftaasaan la amrin ilaahay sidaas daraaddeeda maalinka qiyaamaha marka ummaddu maxsharka taagan tahay nabi muusew noo ergee noo shafiic marka la yidhaha wuxuu ihi ilahi ma hortegi karo maalinaan dilay naf aan lay amrin fiiri waa hadda kaafir kaafir wey maxaad u malaynaydaa muumin qofkii dilay inna lilaahi wa inna ilayhi raajiun rabbi rabbigaygiyo inii aniga dalamtu nafsi nafsadaydaan dulmiyey faqfir lii allow ii dhaaf faqafara lahu isla markiiba alla waa u dhaaf ilahi waa afuururaxiim ilaahi waa kafuururaxiim inahu alle alqafuur waa la dembi dhaaf badan alraxiimu naxariis badan qaala nabi muuse wuxuu yidhi ballanqaaduu galay marka marka ilahay u dembi dhaafay qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bacdan laba macnaa ku bannaan sababiye ka dhig maadana mawsuulo ka dhig rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bimaakii sababtiis ancamta adigu nimcayday marka waxaa lasoo qadaraa bacdu meeshay ku tacalluqayday rabbi rabbigaygiyo ixsibni ilaali ilaahu ilaali bimaakii sababtiis igu ilaali ancamta calaya aad iigu nimcayday oo min almaqfirati dembi dhaafka ah amase min alxukmi waalcilmi ah labadaba waa yidhahdeen mufasiriintu ilaahu nimcadii aad isiday ila waxaan soo marnay in xugun iyo cilmi la siiyey waxaan kaloo soo marnay in loo dembi dhaafay marka ilaahayow waxa aad isiday sababtood ilaahu igu ilaali calaya korkayga aad ugu nimcayday oo falan akuuna markaas allow aanan noqon dahiiran kaalmo lilmujrimiina gaalada marka taasuna waxay tusaydaa uri cabdullahi ibni cabbaas ninka ugu kaalmeeyey oo reer bulusa inuu gaal ha inta u gargaaray ninkan qaraabadiisa ah ee uu u gargaaray inuu gaal hay ku tusay ilaahayow aanan noqonin mid mujrimiinta u kaalmeeya cawnan allow aanan u noqon taas waa macan icraab labaad bacda qasamiya laga dhigi rabbi rabbigaygiyo uqsimu waa dhaaranaa bimaa ancamta bixaqi incaamika nimcaynta aad ii nimcayday xaqnimadeedaan ku dhaaranaa calaya korkayga ee la atuubanna wallaahi waan toobad keenayaa falan akuuna mana noqonayo dahiiran kaalmo lilmujrimiina gaal kaalmo u noqon ma taasna macnaha labaad falan akuuna marka waxay ku cadfantahay fasirada jawaabta jawaabta ee jawaabtii maaha jawaab qasamkii rabbi rabbigaygiyo uqsimu waan dhaaranaa bimaa ancamta calaya biincaamika bixaqi incaamika nimcaynta aad ii nimcayday xaqnimadeedan ku dhaarana calaya korkayga la atuubanna waa toobad keenaa falan akuuna mana ahaanayo dahiiran mid u kaalmeeya ama dahiiran kaalmo waa cawnan macnaheedan oo bimacnaa daahiran mid u kaalmeeya noqomaa lilmujrimiina dembiilayaalka oo gaalada ah fa asbaxa marka halkaas waxay yidhahdeen mufasiriintu ma uusan dhihin insha allah meeshaas taladaasa ka baxsatay insha allahu ma dhihin markaasa mar kale alla ku imtixaan arrinta insha allahu la yidhahda markaad dhahayda waxaasan yeela waaba kan mar kale haddana labada is haystaan fa asbaxa wuxuu ahaaday fii madiinati magaalada dhexdeeda xaalu ku sugan yahay khaa'ifan mid cabsanaa yataraqabu xaala uu sugayo bal waxa ka soo gaara ninkii uu dilay faydaa isla markiiba alladii ninkii istansarahu gargaarka ka dalbaday bilamsi shalay yastasriqu maantana waa u qaylaya qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkaas muuse nabi muuse innaka adiga laqawiyun mid baadiyaysanaa tahay mubiinun bayinu laqawaaya baadinimadiisuna iska caddahay maalin kasta saasaad u qaaqleeda u qayliye falamaa an araada nabi muuse markuu damcay an yabdisha inuu qabto biladii kii huwa caduwan olka u ahaa lahuma labadooda qaala wuxuu yidhi ninkii loo gargaaraayey yaa muuse muusow aturiidu ma waxaad rabtaa an taqtulanii inaad i disho kamaa sidii qatalta aad u dishay nafsa naf bilamsi shalay in turiidu maa turiidu muuse dooni maydid ilaa an takuuna inaad noqoto maahane jabbaaran mid dadka qasba jabbaarkaasoo filardi dhulka ku sugan wamaa turiidu ma rabtid muuse an takuuna inaad ka mid noqoto min almuslixiina dadka dadka heshiisiiye magaalada isagoo dhex warwareegaya oo naxsanoo isla maxaa ka imaanaya ninkaa dishay aad u welwelaya meeshaas wuxuu yidhi alimaamu alqurdubi waxay ku tusaydaa khoofka dabiicigae nabiyaalku waa cabsadaan iimaankana wax uma dhibto yaqiinkana wax uma dhibto tawakulkana wax uma dhibto ee khoofka la diida waa maxay waa khoofka aad uga tagto amarkii alla ku siiyey inta cabsato sidii munaafiqiinta lagu soo tilmaamay ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إن هذا انت عبسة عبسيني كوكو كنت إن الأوامر على كفر أما أدنى وهيدي كل عضو خوفك حرام تبا متكاف أما الطبيعة هن أدو إن لك عبسة النبي يالك وعبسة توكل كنا وحبا أمر النبي محمد هذين يري صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كوسو أنت الله يعاو إي كان رك صحابة كميدو إي واردية الله يا إي كان سقو ساس أو سوجيدة ونبي هوب شنقرتيس مقلي وروا كما سعد النبي وقاص ومحا سعدس كو كان عاو يسو دعد النبي يعاو يا واردينا saasaan hubkayga u soo qaato khalaas markaasuu waardiyihii qabta nabiguna markaas kadib useex marka waa qofka cadow waa ka cabsan karaa waana la waardiyi karaa bis asagoo marka magaaladii dhexdhex maraayo isla bar maxaa ka imaanaya arrinta aad samaydoo ninka aad meesha dhigtay oo yaaban isla marka haddana wuxuu ku soo baxay laba kii iyo mid kaloo isjiljilaay oo haddana markaasu haddana qayladhaani war muuso war muuso iiga gargaar markaasuu nin nin baadiyaysana tahay maalin kasta un saasaad u qayliya meesha waa lasgumaysteehe si ana u noolaataa la inaad maaraydo meeshii noloshii isla markii laakiin hadalkaas markuu yidhi go-aanu qaatay inuu haddana gaalkan kale wax ka qabto aad u nabcaa dulmiga isla markiiba inuu gaalka haddana ku dhaqaajiy u daqan fircooniga ee dhibaya ninkan markuu soo dhaqaaqay maadaama uu canaantay reer banu israa'iil kii reer banu israa'iil nacas wuxuu ahaa doqona wuxuu mooday asaga inuu socdo maadaama uu asaga canaantay markaasuu yidhi saad shalay u dishay ninkamaad ii dile qof ogaana ma jiro ninkaas inuu nabi muuse dilay qof ogaa ma jiro muuse iyo ninkaas maahan magaalada nabadgelyu ku joogo kii qibdiga ahaa wax cusuba nin la waayey qof dilay aa jiray mogtaa kii qibdigaah waaba u baryey afkiisaba kala baxay markaasu cagaha wax ka digay gurigii boqortooy inta dilo ninka la waayey waxaa dilay cunugaad meesha ku koraydaan oo reer banu israail kaasaa dilay haddeeraan arkay ninkii u hiliyey khalaas meesha soomaalidu ka tiraado weeye doqon nabi muuse habaara yidhaha doqon nabi muuse habaare meesha ka yidhahdeen waa habaaranta un qayr male fa asbaxa nabi muuse wuxuu ahaaday khaa'ifan mid cabsana fi lmadiinati magaalada dhexdeeda xaalu ku sugan yahay cabsi a qabatay yataraqabu haddana xaalee yataraqabu xaala uu sugayo maa yanaaluhu min jihati alqatiil bal waxa ka soo gaara ninkii uu dilay xaggiisa yataraqabu ee yantadiru xaaluu sugayo maa yanaaluhu min jihati alqatiil bal waxa ka soo gaara ninkii uu dilay uu sugsuga asagoo saas ah faydaa isla markiiba alladii ninkii istansarahu nabi muuse gargaarka ka dalbaday bilamsi shalay yastasriquhu maantana muuse u qaylina oo gargaar ka dalbana ninkii nabi muuse ninkii u canaantay marka reer banu israa'iil qaala nabi muuse wuxuu ku yidhi lahu ninkii reer banu israa'iil qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii reer bani israa'iil muusa muuse wuxuu ku yidhi innaka adiga laqawiyun mid habowsan oo baadiyaysanaad tahay mubiinun bayinu lhawaayati baadinimadiisuna iska cadda falamaa an araada markuu damcay nabi muuse an yabdisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwan colka ahaa kii colka ahaa waa kii qibdiga ahaa lahumaa nabi muuse iyo kan kalena colka u ahaa ila labadooda reer banu israil isla yihiin labadaba col u ahaa qaala wuxuu yidhi kii reer banu israa'iil yaa muusa muuso aturiidu ma waxaad rabtaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidii aad u dishay nafsan naf bilamsi shalay in turiidu intii naafiyada ahayd wey in turiidu maa turiidu ma doonaysid ilaa an takuuna inaad noqoto maana jabbaara mid dadka qasba jabbaarkaasoo fil ardi dhulka ku sugan adiga dadka inaad qasabtaa rabtaa oo gacan wax uga qabato wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ka mid noqoto min almusliciina dadka dadka heshiisiya aniga ma rab inaad iga disho waxaan rabaa xoogaa inaad waxna kala tidhaahdo iska doqone meesha mogta soomaalidu ka yidhaahdeen doqono yaan lagaaga darinay u dagaalami la'da doqontu waxay dhahdeen waxay dagaalkiiyo meesha u munaasiba waxay u geli la'de waa lagaaga sii dara marka wuxuu isleeyahay gaalkeena dili dil waa lagaaga dara so uma jeedid marka inaad xoogaana waxna kala tirana heshiisaan inaad sii disho maana rabin leey waa cadowgiisi intaas gumaysanaya wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed